أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحاabه أجمعين أما بعd waxaan soo haynaa tafsiirkii qur-aanka casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa suurat اlxashri aayadda ugu horeyso suurat اlxashri waa suura madaniya qur-aankii bacda alhijra soo degay ayay ka mid tahay saciid ibnu jubayr ibnu cabaas wuxuu ka wariyey wuxuu yidhi ibnu cabaas ayaa waxaan ku idhi suuratu lxashri markaas wuxuu igu yidhi qaala qul suuratu nadiir ama suuratu bani nadiir sidaa dheh buu igu yidhi sidaana marka waxay tusaysaa suuraddan suuratu lxashrina waa la yidhaahdaa suuratu bani nadiirna waa la yidhaahdaa lianna maxaa yeelay qisadeeda ayay ka waramaysaa iyadoo kooban marka sida ay kusoo degtay suuraddan iyo waxa ay ka waramaysa waxay ahayd yahuuddii madiino deganayd saddex bay u qeybsantay banu nadiir iyo banu qurayda iyo banu qaynuqaac qoladan marka reer bani nadiir waxay ka mid ahaayeen saddexdaa qolo oo nebiga heshiiska la galay sala allahu calayhi wasalam madiino markii uu soo galay ayay heshiis la galeen inaynan la dagaalamin cid isaga la dagaalamaysana aynan soo raacin wuu ka aqbalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii nebiga uu beder u duulay oo mushrikiintii uu ka adkaaday ayay waxay yidhaahdeen wallaahi inahu nebiy allaan ku dhaaranay waa nebigii aladii wajadnaa nactahu fi towraa oo aan ku aragnay tilmaantiisa towreed laa turaddu lahu raaya looma celiyo calankiisa lama celiyo yacni calankiisa oo waa guuleysanayaa falamaa gazaa uxudan markuu nebiga uxud duulay wahusima almuslimuuna muslimiintiina la jebiyey irtaabuu way shakiyeen wa adharu lcadaawata lirasuuli llahi sal ll l slam nebigana waxay u muujiyeen cadaawad kacbu bnu lashraf oo iyaga ka mid ahaa ayaa afartan qof oo iyaga ka mida oo isaga ku jiro ayay ayaa baxay maka ayay tageen quraysh bay u yimaadeen heshiis bay la galeen oo ay nebiga sala allahu calayhi wasalama uga hor imaanayaan abuu sufyaan yaa la galay suuratu nisaa-na waxaan kusoo marnay in markii ay qurayshi tiri oy ku yidhaahdeen idinkaa kitaaba iyo wax taqaanaane innaga iyo maxamed yaa toosan waa kii yidhi marka haa-ulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila idinkaa ka fiican oo mushrikiin ah buu yidhi isagoo kitaab akrinaayo wax ka yaqaano rasuul yacnii inuu raacsan yahay sheeganayo aqoon leh ayuu mushrig dhagax caabudayo iyo nebi ilaahay soo diray oo towxiid farayo ayuu wuxuu yidhi idinkaa ka toosan garta xun marka waxaa weeyaan waxay tusaysaa xumaan oo qof aqoon isagoo qof kale inuu gar xun uu naqi karo oo weliba yacnii xumaan iyo leexasho iyo dhib uu ku jiro yaa dareemaysaa aayadaasaana kusoo marnay fii suurati nnisaa markaan maraynay isaga markuu heshiiskaa la galay ayaa madiino uu kusoo laabtay rasuulkii sal alla l slam wuxuu ogaaday ninkaa iyo dhibkiisa waxaa kaloo u weheliyey gabdhaha muslimaadka ayuu gabay uga warami jiray tashbiib iyo waxa uu ku jiro ama ghazal arrintaa iyadana marka iyo ballanka baxyadan iyo wax fara badan baa isku biirsaday nabiga sal ll ly slam moxamed ibnu maslama ayuu diray iyo koox markaa ansaarta ka mid ahayd way wuxuuna u idmay inay ninkaasi ay dilaan maadaama uu isagu markaa wax lagu dilo uu kasbaday ballantii uu nebiga la galayna uu uga baxay ee bal inuu cadow usoo kusoo hoggaansado oo uu markaa cadowga kala yacni kala safto ayuu go-aansaday oo kacb ibnu ashraf nin ballan markaa ku joogay ma uunan ahayn sidii buu rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu marka ninkaasi uu ula yaa u amray dilkiisa markii isaga la dilay kabacdina waxaa u baroortay banu nadiir qoladiisii baa u barooratay kolkay u baroorteenna waxaa dhacday awal heshiiska waxaa ku jirtay in diyada iyo waxyaabaha laysla bixiyo iyo wixii dhib madiine kasoo kordho in la wadaago diyo ayuu marka nebigu ugu tegay sala allahu calayhi wasalama iyaga markii diyadaa uu ugu tegay ayay waxay yidhaahdeen halkan fadhiiso waan tashanaynaa markaabay dhagax marka waxay damceen inay korka uga soo tuuraan oo ay meeshaa ku dilaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxii ayaa loogu sheegay dabadeedna nebiga sal ll ly slam waxaa la faray inuu dagaalamo oo nimankaa gaar uu ka qabto gaar buu ka qabtay xusuun iyo qalcado iyo dhufaysyo adagna way lahaayeen iyaga laftoodana waxay islahaayeen kuwaasaa idin badbaadinayo muddo markii gaar laga hayay ayay isdhiibeen taladuna markaas waxa ay noqotay sida suuraddaba ay tilmaamayso inay ka guuraan madiino ay ka qaxaan shaam ayaa marka ay u qaxeen oo halkaa ayaa loo qaxiyey oo loo kaxeeyey sidaas baa marka nimankaa ku dhacday suuradda marka nimankaasay ka warrameen marka qisadooda laga waramo inta iyaga khusayso iyo haddana munaafiqiintii cabdullaahi bnu ubay oo iyaga u galay oo ku yidhi haddii uu idinla dagaalamo moxamed iyo asxaabtiisa hadday idinla dagaalamaan annagaa idin garab taagan lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum haddii la idin bixiyana waa idinla baxaynaa arrintaa marka beenteeda iyo fulaynimada munaafiqiinta iyo nimankanba ku jirto yaa suuradda sidoo kale ay ka waramaysaa aakhirka suuraddana shaydaan iyo bani aadam waxay isku hayaan oo shaydaanku mar walbaa ballankabaxyada alla ballanta looga baxo kufriga ayuu ku tirtirsiinayaa bani aadamka ee marka uu gaalnimada dalaq uu siiyana ee khaatimada uu ka xumeeyo sabab ugu noqdana waxa uu leeyahay innii barii'un minka anu beri baan kaa ahay meel cidlaabuu uga dhaqaaqayaa shaydaan sidaas un weeyaan qiyaamo iyaa marka sidoo kale nala xusuusinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat liqadin war ilaahay ka cabsada oo nafi ha ogaato oo ha fiiriso berri waxay u diyaarsatay aakhiradiibaa halkan naloo soo dhoweeyey oo berri nalooga tilmaamay aakhirka suuraddana waxaa lagu gebagabeynayaa asmaa'da alle oo qalbigeenna ilaahay cadamadiisa iyo waxa uu rabbi yahay subxaanahu wa tacaala innagana uu naga mudan yahay ayaa nala barayaa oo asmaa'da alleh ayaa suuradda lagu khatimay asmaa'daas alloo la fahmana alla ka cabsigayba keenaysaa in ilaahay laga cabsado marka ilaahay si dhab a looga cabsado mu'miniin dhab alla noqdana nasriga alleh sida ilaahay nebigiisaba u siiyey ayuuna siinayaa suuradda marka mawaadiicda ay ka hadlayso waa sidaas sababta marka qoladaa reer bani nadiir baana laga waramayaa qaala tacaala alla qoladii kale bani qurayda iyaga suuratulaxsaab aan kusoo dhaafnay oon uga soo hadalnay ayb qaala tacaala alla waxa uu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim sabaxa waxaa hufay ama u tasbiixsanayo lilaahi alle maa ayaa hufay oo alla u tasbiixsanayo fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday oo jamaadaad iyo noole intaba ah wa huwa alle isagu alcasiizu alle addoommadiisa ka adag waaye alxakiimu falsan sabaxada marka haddaad maadi ka macnaysay haddaad mudaaric ka macnaysaba mar walba istimraar iyo dawaam ayay ugu jiraan wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi markaa sabaxa waxaa hufay oo nasahay lilaahi allah maa ayaa nasahay oo hufay fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday marka haddii idinka bani aadama aada rabbi ku madax adeegtaan haddee ilaahay wax caabudo oo u khuduuco ma weynine samadan weyninka badan iyo dhulkan weyninka badan iyo waxa ku dhex jiro ayaa rabbi u cibaadeysanaya oo hufayo ceeb iyo nuqsaan ka hufayo wa huwa alle alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waayo alxakiimu falsan xikmadda alle iyo adkaanshada addoommadiisa uu ka adag yahay waaba tan marka nala tusayaa huwa aladii akhraja aladiina kafaruu huwa alle alladii allihii weeyaan akhraja bixiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey min ahlilkitaabi ahlu kitaabka xaal ay ka mid yihiin min diyaarihim guryahooda ka bixiyey liwali lxashri ururintooda la ururinaya meet meeshii ugu horeysay intii ka ahna u bixiyey maa danantum ma aydnan malaynin idinka mu'miniin ah an yakhrujuu inay baxayaan wadannuu iyaguna waxay maleeyeen annahum iyaga maanicatuhum tii dhowrayso oo ilaalinayso inay tahay xusuunuhum dhufaysyadooda ay dhigteen mid dhowrayso ilaalinaysa inay tahay bay iyaguna maleeyeen min allaahi ilaahay cadaabkiisa ka dhowrayso ka celinayso fa ataahum waxaa u yimid allaahu allaa u yimid min xaysu meel buu alla uga yimid lam yaxtasibuu aynan malaynaynin ayaa alla cadaabkiisii uga yimid waay waqadafa wuu tuuray alla fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda wuxuu ku tuuray alrucba argagax buu ku tuuray yukhribuuna xaal ayay kharibayaan buyuutahum guryahooda ay baabi-inayaan biaydiihim gacmahooda ay ku baabi-inayaan iyo waaydi lmu'miniina mu'miniinta gacmahooda ay ku baabi-inayaan factabiruu cibro qaata oo fiirfiiriya yaa ulil absaari in dheer garadow kuwiina marka aragtida dheer u saaxiibka ahow wax fiirfiiriya oo arrintan arrin kale uga cibro qaata saasay ka dhigan tahay huwa alle alladii allihii weeyaan akhraja bixiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey min ahlilkitaabi ahlu kitaabka xaal ay ka mid yihiin waa reer bani nadiir marka waa yahuudii mar haddayna nebi moxamed rumaynin sala allahu calayhi wasalam waa gaalo yahuudi ama nasraani ama qof aan nebi moxamed risaaladiisa intay soo gaartay aan rumaynin oo mu'minnimo laga ictiqaadinayaa ma jiro oo rasuulka waxau yihi waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yuminu bi ilaa kana min ahli nnaar yahuudi ama nasraani imaqlaa ma jiro oon i rumaynaynin ilaa waa ahlu naar aayadda alla suurat lcaraaf wuxuu yihi qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican wardadow anuu rasuulkii allahan ahay kulligiinaan rasuul idiin aho laiisoo diray annaas marka yahuudi i nasaare waa ku jiraan qofkii aamina marka risaalada nebi moxamed inay khaas u tahay carab ama inta hadda muslimiintaa inay gaar u tahay oo yahuudi iyagu aynan waajib ku ahayn inay raacaan oy rasuul ka dhigtaan nasaaradu sidoo kale aynan waajib ku ahayn qofkii ictiqaadiya sidaasi iimaankii nebiga uu rumaynaya eber waayo waayo marka aan nebiga rumaynayno oo aan nebiyullaahi moxamed rumaynayno waxaan rumaynayna waa cumuumu risaalatihi waay haddii marka risaaladii aan ka dhigno qof walbaa rasuul uma aha aan dhahno ma aanan rumaynin nasiib darro marka waxaa ah dad aqoon loo nisbeynaya mararka qaar iyaad arkaysaa oo haddana marka mu'minnimo ku sheegayo yahuuddii iyo nasaaradii iimaan munji ah weliba iimaanka aan sheegayo waa iimaan munji ah wax badbaadinayo oy leeyihiin ahlu janno waaye markay dhintaan oo qubuurahooda intay dul tagaan dhahayo waa ahlu janna sidaasay ahaayeen annaga dhanna mu'miniinaan wadannahay kulligeen sidaas marka waa yacni ictiqaad xumo shaki iyo nifaaq iyo zandaqo iyay xambaarsan tahay ayb marka allah wuxuu leeyahay huwa aladii akhraja aladiina kafaruu kufri buu ilaahay ku tilmaamay kuwii yani gaaloobay alla waa midkii saaray min ahlilkitaabi ahlu kitaabka xaal ay ka mid yihiin kuwaa weliba min diyaarihim ama min ahlilkitaabi ahlu kitaabkii ah oo kuwan marka aan nebiga soo raacin marka mintu markaa min ahlilkitaabi ahlu kitaabka xaal ay ka mid yihiin de ahlu ninkii ahlu kitaab ahaayo nebi maxamed rumeeyey waa mu'min isaga kaa kaa ka hadli mayna laakiin intii aan rumaynin min aladiina kafaruudan bay ku jiraan min diyaarihim guryahooda ka saaray oo guryahoodii ka bixiyey liwali lxashri u bixiyey ururintooda ee halkii ugu meeshii ugu horeysay u bixiyey liwali lxashri saddex macnaa ku jirto macna wuxuu leeyahay liwali lxashri yahuudda laba jeer ayaa la qixiyey mar waa kuwanoo reer bani nadiir ayaga shaam ayaa loo qixiyey waa qixintii ugu horeysay markii dambena khaybar iyo waa tii laga bixiyey oo jilaa-u cumar ijlaa-u cumar cumar ayaa markaa iyaga meeshaa kasii bixiyey oo halkaa iyo marka yacnii shaam iyo isugu tageen markaa marka ama meelo kalea la geeyey liwali lxashri marka waxay tahay labadaas kol oo iyaga meel lagu ururinayey ay meel ku ururayeen markii ugu horey meeshii ugu horeysay loo diray loo qixiyey meeshaa ugu horeysayna waa shaam macna sidaas weeyaan macnaha labaadna awalu xashrin fi dunya mar haddii awal la sheegay dabcan waxaa laga fahmaya inuu mid kala jiro midkaas kalaan marka waxaan leenahay tafsiirka hore liwali lxashri iyaga ururintoodii meel isugu geyntoodii meeshii ugu horreysoo laysugu geeyey oo shaam ahayd alla waa midkii u bixiyey macnaha labaadna waxa uu yahay xashru dunyaa ila shaam adduunyada marka meesha dadka lagu soo ururinayo aakhiru zamanka waa shaam hadhowna marka waxaa loo kaxaynayaa qiyaamihii dabcan oo ardulmaxshar ayaa lagu tilmaamaa shaam macnana marka sidaas way ayb ama in laga macneeyo awalulxashriga laga wado midkan iyaga shaam la geeyey faaniga ama kan labaadna uu yahay dabka hadhow dadka kaxayn doono iyaga marka awalulxashri bay galeen kan labaadna waxa uu yahay midka qiyaamuhu markuu soo dhawaado dadka inta la ururiyo dab xagga xagga uu ka galo meeshaa marka layskugu geeyo macnahaas horaana aada u dhow huwa alle aladii allihii weeyaan akhraja bixiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey min ahlilkitaabi ahlu kitaabka xaal ay ka mid yihiin min diyaarihim guryahoodii ka bixiyey liwali lxashrina u bixiyey ururintoodii iyaga la ururinayay meeshii ugu horeysay u bixiyey ee lagu ururinaya waana shaam meesha ayb maa laamku marka laamu tawqiit ayaa la yidhaahdayo ay cinda wali lxashri ama marka liwali lxashri ururintoodii ugu horeynteedii u bixiyey oo meeshaa loo bixin loo bixiyeyna shaam ay ahayd maa danantum ma aydnan malaynin idinka an yakhrujuu inay baxayaan inay baxayaano si fudud madiine uga baxayaan idinku ma aydnan u malaynin wadannuu iyagu waxay maleeyeen annahum iyaga maanicatuhum tii ka celinaysa inay tahay xusuunuhum dhufaysyadooda min allaahi ilaahay cadaabkiisa tii ka celinaysa inay tahay ayay iyaguna maleeyeen marka labadan danni isku fiiri mu'miniinta markii laga hadlayay maa danantum an ayaa la yidhi an yakhrujuu mu'miniintu marka iyaga de danni unbay ka ahayd yahuud inaynan baxaynin bay inay yacni si fudud ku baxayaan ma aynan malaynaynin iyaga laakiin markay joogto wadanuu yahuudda laga waramay anna oo xarfu tawkiida la geliyey sababtu marka maxay tahay culimada waxay leeyihiin iyagu waxayba yaqiin ka dhigteenba ayay hubeen fii qaraarati nufuusihim yacnii nufuustooda dhexdeeda waxay hubeen oo yaqiin ay u ogaayeen inaynan dhufaysyadaa inay wax ka celin karaan marka dhufaysyaday isku halleeyeen ilaa yaqiin iyo ta'kiidba ay galeen saa darteed baa annahum loo yiri meesha mu'miniintana an unbaa la yiri an iyo annana de farqiga udhexeeya waa garan kartaan wadannuu waxay maleeyeen annahum iyaga dhabe maanicatuhum tii ka celinaysa inay tahay xusuunuhum dhufaysyadooda min allahi ilaahay cadaabkiisa tii ka celinaysa inay tahay marka maanicatuhum waa qabaru anna xusuunuhumna waxaa ku camal falaya maanicatuhum ismigaa faacil xusuunuhum marka waa faacilu maanicatuhum ayb min allaahi ilaahay cadaabkiisa inay ka celinayso iyay maleeyeen iyaguna dhufaysyada iyo qalcadaha ay samaysteen fa ataahum llahu ilaahay cadaabkiisaa u yimid ay fa ataahum waxaa u yimid allahu ay cadaabullaahi waayo cadaabku kor iyo hoosba aayadda waa uga jiraa oo siyaaqaa tusaaya min xaysu meel ayuu uga yimid lam yaxtasibuu aynan ka filaynin baa cadaabkii uga yimid waqadafa wuu tuuray alla fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda alrucba argagax ayuu ku tuuray argagax baa qalbigooda alla uu geliyo waaba cadaabkii waa yukhribuuna xaal ay eber ka dhigayaan buyuutahum guryahooda ay kharaabinayaan biaydiihim gacmahooda ay ku kharaabinayaan iyo waaydi lmu'miniina mu'miniinta gacmahooda yukhribuuna xarafkan marka yukhribuunana waa la aqriyey yukharibuunana waa la aqriyey abuu camar isaga yukharibuuna buu aqriyey wuxuuna tilmaamay ficilka marka laga hadlayo yukharibuuna iyagaa kharibayo baabi-inayey yukhribuuna marka la yiraahdana tasyiir a ku jiro waayo afcala wasnigaasi tasyiir u keenaa macno ahaan marka yukhribuuna marka la yidhaah meeshii ay deganaayeen iyo guryahoodiibay eber ka dhigaayeen mid eber ah ayay ka yeelayeen waay marka tasyiir a ku jiro macno tasyiir akhraba iyo kharaba marka kharaba la yidhaha waa baabi-iyeyba waay akhrabana meel baaba-a buu ka yeelay waay ayb farqigaas baa marka labadaa xaraf u dhexeeya xagga macnaha ayb yukhribuuna xaal ay eber ka dhigayeen meel maran oo baaba-an baaba-san ay ka yeelayeen buyuutahum guryahooda biaydiihim gacmahooda ay uga yeelayeen gacmahooda marka say uga yeelayaan guryihii waxaa la yidhi mar waxaa lagula heshiiyey iyaga way isdhiibeen markay isdhiibeen inay iyaga baxaan wixii ay owrta u qaadi kartana inay qaataan oo guryuhu ay ka qaataan degmada iyo meesha ay ka guuraan markaabay waxay bilaabeen marka guryihii albaabada inay fujiyaan alwaaxda iyo tiirarka iyo inay fujiyaan ilaa wixii meel aad boqol boqol sano deganayd ama wax lamid ah haddii la yidhaahdo ka guur maanta ka guur intaasoo saacaad haysataa haddii lagu yidhaahdo de waxaad qaadda iyo waxaad ka tagto ma garanaysid nimankani marka waxay bilaabeen si mu'miniinta aynan ugu intifaacin iyaga gadaashooda inay waxay halleyn karaan ay guryaha ka halleeyaan wixii ay jebin karaan ay jebiyaan waxaan iyagana wax u taraynin mu'miniintiina ay ku xasdayaan bay ku dhaqaaqeen marka guryahoodii bay gacantoodii ku baabi-inayeen waa eber bay uga dhigayeen gudaha wa aydil mu'miniina iyo mu'miniinta gacmahooda mu'miniintiina xagga bannaanka ayay kasoo weerar weerar kaga ahaayeen factabiruu marka takriibkaasi saddex sababood bay marka u baabi-inayeen sababka koowaad waxa uu yahay qax markii ay yaqiinsadeen ayay muslimiintii xasdeen markaasay waxay ku dhaqaaqeen inay burburiyaan guryihii macnaha labaadna tanqiib guryihii bay qodaayeen si ay marka hadba gabaad uga dhigtaan oo meesha dhufayska uu ka jiro meelihii kale inay guryihii isku furaan ay isku jejebiyaan ay isku dalooliyaan si ay xagga uga baxaan haddii halkan laga soo galo ayay markaa ku dadaalayeen oy sameynayeen waa takhriib iyada lafteeda oo guryahoodii inay markaa daldalooliyaan ayaa lagu qasbay oy dantu ku qasabtay midda saddexaadna de waa hadmi inay dumiyaan oo albaabada jejabshaan oy meesha ka dumiyaan iyo waxyaabahaadu saddexdaas sababood ay mufasiriintu u sheegeen factabiruu fiiriya oo ku cibro qaata yaa ulil absaari aragtida dheer kuwa u saaxiibka aho ictibaar marka maxaa la yidhaha culimadu waxay yidhahdeen alictibaaru huwa nadaru aada u feeri huwa nadaru waa fiirfiirin fii awaa'ili lumuuri arrimaha awaa-isheeda iyo ugu horaanteeda in la fiirfiiriyo iyo wa awaakhirihaa arrimaha gadaashooda in la fiiriyo watadaburihaa lagu wa tadaburuhaa iyo tadabur arrimaha lagu tadaburo liyucrafa si loogu ogaado binadari fiiha fiirfiirinta la fiirfiirinayo shay-an aakhara wax kale gayra jinsihaa oo dhacdadaas aan ku jinsi ahayn ictibaarka marka nala amrayaa waxaa weeyaan arrin hadda jirto bilowgeeda iyo dhammaadkeeda inaan aada ugu tadaburnoon u fiirfiirino maxaan marka rabnaa inaan ogaano arrintan arrin aan ku jinsi ahayn wixii aan ka yeeli lahayn inaan ka fahmno meeshaas maxaanuu marka hadda reer bani nadiir amarkii allay jebiyeen waa la ciqaabay qax iyo dhibaataa lagu ciqaabay amarkii alle markay ka tageen waa dulloobeen waxa marka laga fiirinayaa waa maxay idinka laftiina mu'miniina ilaahay ha caasinina haddaad caasisaan dhibaataa idinkana idiin imaanaysa ayb marka arrin dhacday baa awal iyo aakhirkeeda meeshay ka bilaabatay asbaabihii meeshay ku dambeysay wixii ay dhashay yaa aada inta loo fiiriyo ayaa lagu cibro qaadanayaa arrintaa marka si aynan iyadoo kale usoo noqonin waa in asbaabaha la midka asbaabtaas laga dad laga taxadaro waana waxa dadka maanta aada aada moodid inay aada nooga maqan yihiin ayb weliba haddaan ummadeennan ga-as yacni soomaalida haddaan fiirino ictibaarka iyo nadarkii waxaad moodaa inuu aada u yaraaday ama uu maqan yahayba maalin kasta waxaa laga yaabaa ama sanad walbo nafsi qaladkii soddon sano labaatan sano shan sano sanad ka hor kii aan galnay oon ku dhibaatownay ayaa haddana sanadkan cusubna aan ku dhex jirnaa asbaabihii asbaabta iyo musababaadka ma fiirino calaaqada ka dhexayso waxna waa sabab waxna sababaa loo yahay ilaahay marka musababaadka iyo asbaabta waa isku xiray haddaad tiraahdid aniga asbaabtii waa ka boodayaa ama sabab ka imaan karaa muxuu noqon karaa marka waa in marka sababkii iyo musababkii wujuud iyo cadam waa isa saameynayaan taas marka haddaan cilalka iyo asbaabaha iyo aan la fiirinin de ilaahay amarkan uu noo dirayo factabiruu yaa ulil absaar ma hayno culimada qaar waxay u daliishadeen factabiruu yaa ulil absaar qiyaaska wixii isku mid ah meel in la mariyo wixii kala duwan in la kala duwo yani haddii marka wixii isku mid ahaana aada kala duudo wixii kala duwanaana isku mid ka dhigto ee qiyaaskii iyo fahamkii iyo caqligii meesha waa ka baxaan sidaasna sharcigeenu maahan mana ku socdo ayb ayb marka calaaqadaas asbaabta iyo musababaadka u dhaxeeyo in aada loo fiiriyo wixii marka meel marka lagu lugo-ayo asbaabteedii haddaad maanta hayso laasim waqti dambe waxaa mirihii baad guranaysaa mirahaas marka aada gurato macnaheedu waa inaad ogaato waxaa ku guratay asbaabtii aada shaqaysay inay tahay laakiin innaga waxaad moodaa asbaabtii inaa ama muslimiinta caam ahaanba inta badan asbaabtii inaanan fiirinaynin oo nataa-ij bis aan daba joogno maanta maxaa lagu jiraa bisaan joognaa waxaan maxaa keenay ma la rabo in la fiiriyo aduu iska daayaa lagu leeyahy wixii keenay iyo maxaa ka rabtaa hadda waaba lagu jiraayaa lagu leeyahay berri hadday tii oo kale timaadana nafsi shay ayb asbaabahan aan ku jirno wixii sababba musabab walbaa sababaa dhalay ka horreysay marka ma ahan in sababta loo xiiso oo laga dhiga sababtu inay fiicnaydba toban sano ka hor haddaad xumaan samaynaysay oo maanta natiijadii aada hayso toban sano ka horna waa xumayd maantana waa xun tahay haddaad tiraa marka toban sano ka hor waqtigii la fiicnaayo waayo eber iyo beenhawaasaan isku sheegaynaa markaasna ayb waxa marka dadku inay caqli yeeshaanoo waxa asbaabahan midba midii ka horreysay siday xiriirka ula lahayd intaan fiirino ilaahay aan u laabano subxaanahu watacaala factabiruu yani fiiriya oo ku cibro qaata yaa ulil absaari aragtida dheer kuwa u saaxiibka ahow walowlaa an kataba allaahu calayhim ljalaa'a lacadabahum fi ddunyaa walowlaa haddii lala yahay an kataba allaahu alla inuu qoray calayhim iyaga korkooda inuu ku qoray reer bani nadiir aljalaa'a qax qax ay qaxaan inuu ku qoray alla iyaga dushooda haddii lala yahay lacadabahum waa cadaabi lahaa alle fi dunyaa adduunyada dhexdeedu ku cadaabi lahaa bilqatli wasabyi in la laayo oo la qafaasho ayb laakiin kuwan ilaahay wuxuu u qoray inuu ku ciqaabo qax walahum waxaa usugnaaday fi laakhirati aakhirada dhexdeeda cadaabu naari naarta cadaabkeeda usugnaaday aayaddan iyadana macno weyn baa ku jiro aljalaa ereyga mufr yani qariibka ee ku jira waa aljalaa jalaa macnaheedu waxay tahay alkhuruuju min alwatan wadankii in laga baxo wataxawulu minhu in laga wareego yuqaalu waxaa la yidhaha jala lqowmu can manaasilihim dadkii guryahoodii bay ka qaxeen kelmadda marka af soomaaliga waa qax waajlaynaahum waxaan ka qixinay waayo marka can bilaadihim bilaadooda weliba jalaa-a waxaa loo isticmaalaa ninku marka uu qaxo oo ma caruurtiisii iyo xoolihiisii wixii uu qaadi karo uu qaado ee uu qaxo marka yacni hadduu isaga keligiis iska tago caruurtii iyo ehelkiisiina waddankii ay joogaan maalan qofkaasi qax buu galay ma la dhahayo jalaa buu galay jalaagu marka waa ma qofkii iyo ehelkiisiiba inay wada wada qaxaan weyaan marka alla nimankan reer bani nadiir ahlu siyarka waxay leeyihiin hadda ka hor ayaa dembi waxay galeen nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wassalaam ayaa wuxuu yidhi nin markaa bukhtanasar meelaha shaam iyo u joogi jiray bukhtanasarna waad ogtihiin oo ninkii baytulmaqdis ku laayay waa yahuudda oo markaa gaalka mushriga ahaa ninkaa ayaa marka nabiyullaahi muusa wuxuu faray inay dilaan markaabay waxay yidhaahdeen ninkani adduunyadiisa iyo quruxdiisa iyo waxbay intay u iisheen ayay warkii nabiyullaahi muusa khilaafeen waa diideen ilaahay marka wuxuu ku markaasaa beri dambaa marka ay damceen marka inay yacni dadkii ku dheay soo dhexgalaan oo sharafkoodii oo meeshii ka muuqdo iyo markaasay yahuuddii kale iska erisay qax bay marka waxay kusoo aadeen madiine iyo halkan xijaaz mudday isaga dhaqmeenoo dal oo kale u noqotay markii dambena waa hadda alla marka uu leeyahay nimankan macaasidaas horena waa u horreysay oo nebiyullaahi muusa ay khilaafeen haddana hagar iyo dhagar bay nb nebiyullaahi maxamed kula dhaqmeen waxaaba alla marka uu u qoray inuu ku ciqaabo qaxaas ayb walowlaa haddii lala-yahay an kataba allaahu alla inuu u qoray calayhim iyaga korkooda uu ku qoray aljalaa-a qax inuu ku qoray haddii lala-yahay lacadabahum alla waa cadaabi lahaa fi dunyaa buu ku cadaabi lahaa adduunyada dhexdeeda bilqatli iyo wasabyi buu ugu cadaabi lahaa marka cadaabka alla waa kala nooc kuwani qax baa ilaahay ku ciqaabay reer bani quraydana maxaa lagu ciqaabay iyagana dil iyo qafaal labadaa laysugu daray alqatlu wasabyu marka qolaba marka yacni waxaad dareemaysaa haddii xaaladaadu xumaato oo ama uu qax kusoo galo ama colaad ay kusoo gasho ama abaar ay kusoo gasho waxbaa kaa qaldan ilaahay baa subxaanahu watacaala ku yacni ku ciqaabayo waxauna kugu ciqaabayaa waxaad kasbatay dib intaad isugu laabato towbo unbaa ku furan bes wax kale ma furno ayb marka kuwana iyo ilaahay inuu dadka anwaac ku kala ciqaabayo kuwana qaxuu ku ciqaabay kuwana waaa lagu waa yahuudi dhexdoodii kuwana dil baa lagu ciqaabay qaxaasi marka hadda ummadda muslimiinta sooma haysto aarkooda qax ayaa haysto ma kula tahay marka inaynan qaxaasu ounan ka dhalanin wax ilaahay ka carooday oo aan ku dhaqaaqnay ama aan sameynay laa shaka ayb haddii marka aada is leedahay adu waa fiican tahay wax laga sheekeynayo waa un yahuudna wax baab kalea kuu furnaanayo un wax hadda ictibaarkii ma haysid hadhowna marka qof ciqaaban unbaad mar walba sii ahaanaysaa walahum waxay leeyihiin reer bani nadiir fi laakhirati aakhirada dhexdeeda cadaabu naari naarta cadaabkeeda usugnaaday meeshaan marka masalo fiqigay ka bixiyaan ilkiya atabari kitaabkiisa axkaamu lqur'aan wuxuu ku yidhi wamusaalaxatu ahli lxarbi cala aljalaa'i min diyaarihim min gayri shayin laa yajuusu lan hadda in gaalo lagula heshiiyo waa la idin qixinayaa iyagoo aan marka yacnii waxba laga qaadaynin wax kale aan la sameyneynin keliya qax ayaa la idinku ciqaabayaa in lagula heshiiyo ma bannaana buu leeyahy hadda wa inamaa kaana dalika fii awali lislaam markii hore awalulislaam ay ahayd huma nusikha dabadeed waa la nasakhay wal-aana falaa budda min qitaalihim aw sabyihim aw darbi ljizyati calayhim xadiidkuna waa tilmaamaa hadda marka waa in ama lala dagaalo ama la maxaabiis ay noqdaan ama jizya lagu fardiyo korkooda ayb qurdubi laftiisana marka tafsiirka uu ku sheegay ilkiya aabari alharaasi ayaa sidaas tilmaamay dalika biannahum shaaquu llaha warasuulahu dalika kaagaasi aljalaau ee qaxa ah waaqicun calayhim korkooda mid ku dhacaya waay biannahum bisababi annahum iyaga inay ahaadeen darteed buu ugu dhacayaa shaaqu llaha ilaahay inay khilaafeen wa rasuulahu rasuulkiisa inay khilaafeen waman qofkii axadkii yushaaqi llaaha alla khilaafo fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay aayadan aayad lamidaan suurat lanfaal kusoo marnay maa qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imat calaa usuuliha fabiidni illahi maa wixii qaطactum aada jarteen min liinatin kaas oo min liinatin geedtimireed xaal uu ka ahaaday ow amase taraktumuuhaa aada ka tagteen ood iska dayseen qaa'imatan xaal ay tahay midii taagan calaa usuulihaa jiridyadeeda ku taagan aada uga tagteen fa biidnillaahi ilaahay idinkiisuu ahaaday amar alle iyo idin alle ayuu ahaaday kaasi uu ku ahaaday waliyuqziya iyo inuu alla dulleeyo alfaasiqiina kuwa daacadiisa ka baxay halkan marka aayaddan waxay tilmaamaysaa mu'miniinta ee markii ay bani qurayda bani bani nadiir la dagaalamayeen waxay jareen dhowr geed qaar saddex bay leeyihiin qaar ka badan bay sheegayaan geeda geed timireedyo ayay jareen asxaabta kuwana waa iska daayeen iyadoo sideeda u taagan markaasay waxay yidhaahdeen moxamed hadduu nebi yahay oo rasuul ilaahi soo dira yahay alla fasa alla fasaadka ma jecle muxuu dhulka iyo geedaha u fasaadinayaa ee u qaribayaa oo u hallaynayaa markaasa aayaddan soo degtay maa qatactum min liinatin aw taraktumuuhaa qaa'imatan calaa usuulihaa fa biidni illaahi kulli ilaahay idinkiis waa amar alla haddaad ka tagteenna amar allah uga tagteen haddaad jarteenna amar allah ku jarteen wax laydiin haysta liina marka aayadda waxaa ku jirta maa qaطactum min liinatin alliinatu geed timireed oo dhan baa la yidhaahdaa waa la yidhi macnaha labaadoo laga macneeyeyna waxa ay tahay alliinatu waa geed timireedka marka laga reebo cajwada iyo berniga timirta nooca berniga la yidhaha iyo cajwada marka labadaa laga reebo inta kalaa liina la yidhaha aslu liinatinna waa liwnatin waay waaw bay asalka ahayd kasoo gadoontay oo ya-baa marka ibdaal baa dha marka maadaama laamki uu hoos dhigan yahay shay hoos dhigan waaw inuu ka reebani ka dambey ay ka dambayso waa adag tahay aqrinteeda liwna marka iyadii waawdii baa marka ya- lagu bedelo ibdaal baa dhacay liinatin bay noqotay marka ayb jam see loo jamcinayaa alwaan waa lagu jamciyaa alwaan waa lagu jamciyaa liyaanna waa lagu jamciyaa liyaanun wa alwaanun intaba waa la dhaha maadana waxaa weeyaan waa shardiya fa biidni illaahina waa jawaabu shardigi maa wixii qatactum aada jarteen ood goyseen maadi waayo waxaa laga fiican in laga laqbeeyo mudaaric sababto a shardiga maadiga mudaaricu u gediyaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa maa wixii qadactum aada jaraysaan markays aayaddu soo degaysay hadday suuradduna la soo degtay de ficilkii iyo soo degiddii way isla soconayaan maa wixii qatactum aada jaraysaan oo min liinatin geedtimireed xaal uu ka ahaaday ow amase taraktumuuhaa aada ka tegayseen qaa'imatan xaal ay tahay tu taagan calaa usuulihaa jiridyadeeda ku taagan aada sidaa uga tagteen ood uga tegayseen fa biidni illaahi ilaahay idinkiisu ayuu ku ahaaday iyo waliyuqziya alla inuu duleeyo alfaasiqiina kuwa daacadiisa ka baxay halkan marka masale fiqigaa ku jirto geedaha in la jaro la gooyo iyadoo cadowga lagu cabsiinayo xayawaanka in la laayo iyadoo cadowga ha ku baqan lays leeyahay haweenkii iyo ilmaha dilkooda waxaasoo dhan maxaa ka bannaan maxaanse ka bannaanayn aayaddan marka ayay culimadu ku sheegaan marka annikaayatu fi lcaduwi saddex qeybood waayo cadow ayaa la bajinaa marka laleeyahy waxa cadowga lagu bajin karaa waa saddex un jaa-izun biitifaaq mid bannaan oon khilaaf ku jirin maxay tahay taas intooda dagaalamayso oo dagaalyahanada ah in la dilo oo safka ku jirto maalka ay wataan iyo hubka ay wataan laga qaato bilaadda iyo meesha ay degan yihiin laga qabsado ilmaha iyo duriyada kuwa maxasta ahna maxaabiis ay noqdaan oo markaa yacni sabyi uu ku dhaco taa iyada khilaaf kama taagna suuratul anfaalna waa kusoo marnay qeybtaas marka waa jaa-izun biitifaaq qeyb kalena waa maxduurun biitifaaq maba banaanaba mana laysku khilaafsana inaynan banaaneyn kaas marka waa qatlu nnisaai wasibyaan naagaha iyo ilmaha in la laayo xaysu laa yudaru ilaa dalika haddaan dhib loo qabin in la laayaa ma banaana in dhib loo qabo marka maxay keeni kartaa laba suura labo suuradda koowaad waxay tahay de in iyadiiba ay hub wadato ay dagaalamayso ee markaa waa layska dafcinaa waa layska celinaa dan baa kalifayso marka labaadna waxa ay tahay haddii dhufays laga bixinaayo si kaloo loola dagaalana la waayo in marka la garaaco oo markaa yacnii tabyiid iyo lagu bayaad la sameeyo lagu garaaco meesha dhufaysyadaasi iyadoon iyaga loo qasdaynin wixii marka iyagaas gaaro waxaan ka hadlaynana waa gaaladii doogow harbi oo jihaadaan ka hadlayna inaga nacam oo muslin iyo gaalo laba safaan ka hadlayna nacam iyaga naagahooda iyo ilmahooda waay waxaan sheegayna kuwaasi iyaga markaasna xaalad kaloo duruuf ay keentay noqone xaaladda labaadna marka waxaa weeyaan haddii aynan jirin duruuftaas ma banaana waana itifaaq haddii duruuftaa aynan jirin xaaladda saddexaad waa laysku khilaafay xaaladda laysku khilaafay waa maxay nin iska caabid oo kiniisadda iskaga jiro ama sawmacadiisa ku jiro oon isaga dagaalna ku jirin ra'yina aan dagaalka ku lahayn hadduu dagaalka ra'yi ku leeyahay waa nin dagaalamayo ogowha waxaa laga hadlayaa waa nin cibaado iskaga go-ay oo aan dagaal iyo ra'yina ku lahayn maal ku lahayn dhaqaaqna aan usoo lahayn kaasi isaga dilkiisa walcusafaa kuwa qowsaarada oo iyaga markaa yacnii adeegayaalka uu aho iska uun soo raaco xoogaa marka nolol maalmeedka iyo ka raadsado oo iyaga u shaqeeyo miman laysuu fi lqitaal oo aan dagaal ku jirin kuwaa ma la dili karaa mase lama dili karo warba fuqahadu way isku khilaafeen waxbaa raajix noqonayo laakiin way isku khilaafeen haweenta iyo cunuga aan qaan gaarin hadday dagaalamayaan ma la dili karaa mase lama dili karo iyadana waa qeybta marka uu wax ku jiro khilaafka uu ku jiro dilkoodu wafii haadaa marka waxa uu yidhi qeybtan saddexaad waxaa soo gelayo meeshay degan yihiin in labaa la baabi-iyo kharaab laga yeelo maalka in la gubo iyo beeraha iyo waxyaabahaasna qeybtan saddexaad oo khilaafka ku jiray ku jirtaa hadda saddexaan sheegay midi waa bannaan tahay bilitifaaq waa kuwa dagaalamo in la laayo qeybna waxaa weeyaan maxduurun biitifaaq waa naag iyo ilmo oo aan wax dano kugu kaliftayna jirin oo aan dagaal ku jirin dhib kale aadan u qabin inaad disho ma banaana biitifaaq iyadana midda saddexaad naagt naagihii iyo ilmihii hadday dagaalamayaan raahibkii kii guryahoodii iyo beerihii iyo geedihii xayawaankii iyo maxaa laga yeelaa iyagoo iyaga lagu cabsiinayo ma la baabi-in karaa middan saddexaad waa inaga hadda maqsadkeena marka ayay ku dhex jirtaa imaamu malik iyo abuu xaniifa iyo asxaabtiisa iyo sufyaanu thawri waxay ku tageen inay bannaan tahay intaas alimaamu shaaficina wuxuu ku tegay in la kala qaado wixii geed miro leh guryaha hadday iyagu u tahay dhufays iyo gabaad ha waa la baabi-in karaa waana la takhriibin karaa beeraha cuntada ay ku taallo daaqa xayawaanku uu daaqayo iyo xayawaanka laftiisana wuxuu leeyahay alimaamu shaafi wixii ruux leh xayawaankoo kale ruuxuu leeyahay ma la dilaayo waayo waa cabaadayaa xanuun buu dareemayaa waxuu geystayna ma leh nacam wixii ruux leh in cadaab xanuunkiis dhadhamin karo oo aan dembi gelin in la laayaa cid kalaa lagu cabsiinaa iyadoo laleeyahay sax maaha marka alimaamu shaafici wuxuu leeyahy xayawaanka xagga u dhig la layn maayo xayawaan xayawaanka ogow laftiisu laba nooc waay mid lagu dagaalamo asaga sida faraska oo kale haddii farasku ninkan uu ku dagaalamayo in feelaha laga jaro ama la dilo si kale haddaan la yeeli karin waa bannaan tahay laakiin wixii hadda farda aan ahayn oo hadda aan lagu dagaalamayninoo ari iyo lo iyo wax lamida in la laayo qaabdarro waay taas maa xayawaan waxay galabsadeen aan jirin nin gaala iskale inaad u laysood ku baabi'isaa sax ma aha waa diidayaa isagaa alimaamu shaafici ee geedaha iyo kalena hadday maslaxa jirto in la jaro oo iyagana ay nikaayo u noqonayso waa bannaan tahay maslaxadu waxay noqon kartaa haddii la og yahay muslimiintu inaynan u harayninba meeshaan iyagiina ay jab weyn ku noqonayso dhaqaale iyo waxbaa kasoo gala maalan ha markaas geedaha haddii laakiin laisleeyahay kuwaan xoogaa yarba haddii la wado meesha waa banaynayaanna in geedahaas muslimiinta laga baabi'iya maaha iyo beeraha ayb meeshaan marka sidaas baa alimaamu shaafici uu ku tegay saas ayuuna waxaa rajaxayo ibnu lmunaasif alqurطubi kitaabkiisa alinjaad fi abwaabi اljihaad kitaab laba mujalada waayo fiqhigan jihaadka oo dhan isagaa badana aada u usoo koobo ayb marka labadaa qowl baa ku jirta mid saddexaadna waa jiraayo owsaaci iyo ay qabaan maba la taabanayo laa geedo walaa beera midna la taaban maayo iyagu leeyihiin qoladaas halkaas marka qolada marka waa bannaan tahay maa qadactum min liinatin ay deliishanayaan qolada xayawaanka ka saartay imaamu shaaficina nahaa rasuulu llahi sal l slam an tusbara albahaa-im xayawaan inta meel layskaga soo xiro la dilo nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam ayuu qabsaday isaguna alimaamu shaafici labada qolo marka labadan qolo daliilay haystaan waxaana xoog badan in xayawaanka iyo geedaha la kala qaado geedaha lilmaslaxa haa xayawaanku maadaama uu xanuun ou dareemayo maya hadduunan ahayn faras lagu dagaalamayo khulaasada marka aayaddan fiqiga ku jira sidaas ayb maa wixii qadactum aada jartaan ama aadaada jaraysaan ama aada jarteenoo min liinatin geedtimireed xaal ay ka ahaatay ow amase taraktumuuhaa aada ka tagteen qaa'imatan xaal ay tahay iyadoo ku taagan calaa usuulihaa jiridyadeeda fa biidni illaahi ilaahay idinkiisaad uga tagteen ilaahay idinkiis baad ku jarteen amar alle fa biidnillah waliyuqziya sidaana alla ayuu yeelay xukumay iyo waliyuqziya inuu hoojiyo uu duleeyo alfaasiqiina kuwa daacadiisa ka baxay wamaa afaaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab wamaa wixii afaaa allaahu alla uu idinkaga soo celinayo calaa rasuulihi rasuulka wamaa wixii afaaa allaahu alla uu kusoo celinayo calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu kusoo celinayo oo gaaladii uu kasoo celinayo minhum xaal ou reer bani nadiir xaggooda ka ahaaday famaa awjaftum ma aydnan eriyin idinka calayhi maagaas shaygaa korkiisa min khaylin fardo uma aydnan eriyin walaa rikaabin owrna uma aydnan eriyin walaakina allaha allah sayusalitu diraayo rusulahu rusushiisa ku diraayo calaaman buu ku dirayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantii korkii qadiirun qaadirun midkii kara oo awoodo waay alle halkanna aayaddan iyo tan ka dambeysaba feyga ayaa lagu tilmaamayaa fey marka maxaa la yidhaahdaa amwaasha dadka madaxda ay gacanta ku hayaan ooy maamulaan saddex nooc waaye wax waxaa weeyaan ama laba noocba aan saddex nooc aan dhahno wax waa sadaqaad muslimiintay ku waajibeen waa laga soo ururiyey waa zakaadkii iyagaa maamulayo qeybta labaadna waxay tahay wax gaaladii laga soo qaaday dagaal iyo xoog looga soo qaaday qeybtaasna hanaa-im baa la yidhaahdaa suuratu lanfaal aan kusoo marnay qeyb kaloo waxaa jirta dagaal aan lagu yacni dagaal gaalada lagu qaaday la-aantiis laga helay gaalada laga soo qaaday qeybtaas marka hadda wixii lagula suluxtamo jizyadii iyadoo inta yacnii sidan oo kale intay heshiis galaan oo isdhiibaan oo kale maal sidaas lagu helay oo wax dagaala aan loo gelin kaasay hadda aayaddan qeybtaas saddexaad ay aayaddan ka waramaysaa tan hore fayga waxaa la yidhaahdaa laga qaatay midda dambena masaariful fay fayga xaggee loo iilayaa oo lagu bixinayaa bay ka waramayn wamaa wixii afaaa allaahu alla uu soo celinayo calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu kusoo celinayo minhum reer bani nadiir xaggooda xaal uu ka ahaaday marka afaa allaahu wuxuu alla soo celinayo maalkan gaalaa haysatay inay haystaan awalba waxay ahayd marka gardarro iyo yacni qalad iyo baatil ay maalka ku haysteen marka marka uu kasoo noqdo oo mu'miniinta uu usoo noqdo markaas yacni waxaa laga cabiray maal mu'miniinta awalba ka maqnaa oo iyaga usoo laabtay wamaa wixii afaa allaahu alla uu eli uu soo celinayo calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu kusoo celinayo minhum xaal ou reer bani nadiir xaggooda ka ahaaday famaa awjaftum jawaabtii waa tanaa famaa awjaftum ma aydnan eriyin calayhi kaa korkiisa oo maalkaa dartiis uma aydnan eriyin min khaylin ay khaylan fardo walaa rikaa walaa rikaabin iyo owrtoona saddex mayl ayay madiine u jireen meeshii ay reer bani nadiir ay deganaayeen marka lug unbay ku tageen gaadiid marka geel ana lama raacin lama qaadin lama qaadanin fardana lama qaadanin dhib la-aan unbaad isaga soo hesheen wa walaa nicmada allana marka waa la xusuusinayaa haddii ilaahay uu doono inuu idin sharfo oo uu kor idiin qaado idinkoon wax tacaba iyo dhib marinba ilaahay kor waa idiin qaadi karaan laakiin maxaa la idinka rabaa idinka hogaansanaan wixii alla idin amray diyaar ha idinka ahaadaan oo la imaado walaakina allaha allaa se yusalitu diraayo rusulahu rusushiisa calaa man ayuu ku dirayaa duul korkooda yashaa-u uu doonayo wallaahu alla qadiirun mid awood badan waayo calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiis ku awood badan meeshaan marka waxaa laga fahmay feyga tasarufkiisu inuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam bacdigiisna madaxda muslimiinta ayb oo waxaa la yidhi walaakina allaha yusalidu rusulahu iyo wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum iyo yaa laga gartay maa wixii afaa allaahu alla uu soo celinayo calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu kusoo celinayo min ahli lquraa magaalooyinka iyo degmooyinka dadkooda xaggooda xaal uu ka ahaaday falilaahi alla u sugnaaday walirasuuli rasuulka u sugnaaday walidilqurbaa qaraabada ka u saaxiibka abuu u sugnaaday qaraabadii rasuulka walyataamaa agoonkiibuu u sugnaaday agoontii walmasaakiini masaakiinta ayay u sugnaatay wabni sabiili musaafirkoo u sugnaado iska leh sidaana marka maxaa loo yeelayaana kay laa yakuuna si uunan u ahaanin maalka fayga duulatan mid ku wareego bayna alagniyaai kuwa waxhaysta dhexdooda mid ku wareego si uunan u ahaanin minkum xaalay idinka idinka mid yihiin aqniyadaas wamaa wixii aataakum ou idin siiyo alrasuulu rasuulka wuxuu idin siiyo fakhuduu qaata hu isaga maagaa qaata wamaa wixii nahaakum uu idinka reebo canhu xaggiisa fantahuu iskaga hara wattaqu llaha alla ka cabsada in allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabkiisu ku daran yahay masraf marka feygan maalkan dhibyaraanta lagu helay oo gaalada looga qaadoon dagaalka loo gelin xaggee lagu bixina jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin dhammaantiis masaalixda muslimiinta lagu bixinaa bangiga ama baytulmaalka muslimiintay gelayaan masaalixda caamkaa lagu bixina alimaamu shaafici isagu wuxuu leeyahy maya ee maalkaas marka la helo shan ayaa loo qaybina hal qeyb waa gaaraa loo dhiga afarta kale masaalixdaa lagu bixina halkaas qeybna intaan aayadda sheegtay baa lagu bixina yani wuxuu leeyahay masraf ulfey marka khumuskii haniimada meeshii uu aadi jiray ayaa feyga shan meel yani shan meelood meel ay aadeysaa marka shan baa loo qaybinaa sida haniimada maxay uga duwan tahay marka haniimada shanaa loo qeybi jiray khumus waxaa lagu bixin jira meelahan afarta soo hartana marka haniimada aan joogno xaggee lagu bixi jiray dadka dagaalka xaadirayaa loo qeybi jiray ninka lugta ku dagaalamayana saami ninka faraska watana saddex saami waataan soo marnay feyga isaga wuxuu uga duwan yahay shan waa loo qaybina qeyb markii laga bixiyo intan aayadda sheegtay baa ayaa lagu bixinaa oo qaniimadana lagu bixin jiray khumuskeeda afarta soo hartay laakiin masaalixda caamka iskale dadka dagaalamay iyo markaa keligood gaar loo siin maayo ilaa dagaal mamaba dhicin xoog badane haddaad aayaddan fiiriso iyo midda anfaal haddaad akriso isku khumuska isku meelay sheegayaan waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiili inta aayaddan sheegtay marka alimaamu shaafici isaga shanaa loo qaybinaa buu yidhi inta shantan qaybood khumuskaa wax laga siinayaa qeyb waxaa rasuulkaa ayaa ayaa qaadanaya qeyb qaraabadii rasuulka qeyb waxaa qaadanaya agoonta masaakiinta iyo musaafirka afarta soo hartayna bangigaa la dhigayaa oo dadka masaalixdaas caamka oo muslimiinta lagu bixina jumhuurkuna waxay leeyiin may kulligiis tasarufkeeda imaamka iskale masaalixdaana ayuu ku bixinayaana qaar badanaa dhahaya ayb oo halkaa marka meeshaana markaa halkaana fayguna saasaa laysugu khilaafay ayb aayadda marka xujada alimaamu shaaficina waa aayadda maa wixii afaa-a allaahu alla uu soo celinayo calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu kusoo celinayo min ahli lquraa magaalooyinka dadkooda xaal uu ka ahaanayo falilaahi alla usugnaaday walirasuuli rasuulka usugnaaday marka falilaahi waa min tabaruk ilaahay hadda isaga damaal iyo waxba ugama baahnee aayatlanfaalna waa kusoo marnay ayb falilaahi alla usugnaaday walirasuuli rasuulka usugnaaday oo rasuulkii marka qeyb buu ku leeyahay walidilqurbaa qaraabada kuwa usaaxiibka oo usugnaaday kuwa qaraabada usaaxiibka waa qaraabada rasuulka waana reer bani lmualib iyo reer bani haashim walyataamaa agoontou usugnaaday walmasaakiini masaakiintou usugnaaday wabni sabiili musaafirkiiba usugnaaday sidaana maxaa loo yeelay kay laa yakuuna si uunan u ahaanin maalka fayga duulatan mid ku wareega bayna alaqniyaai kuwa waxhaysto minkum xaalay idinka idinka mid yihiin yani maahan maalku inuu u xayirnaado inta wax heli karto bal fuqarada inuu gaaro oo qofka faqriga laga soo saaro miskiinka masaakiinnimada laga soo saaro agoonka dacfiga ku jira la kabo oo laga soo bixiyo maalku uunan noqonin nidaamkiisa nidaam kapitalisima inuunan noqonin oo dad iyo dabaqo gaar ah uun xooluhu ay haystaan dadka kalena ay ka baahan yihiin sidaas maya oo dadku ay noqdaan dad kala isku gumaysanaya marka adduunyada iyo waxa ay kala badan yihiin dabcan dadku wax waa kala badnaanayaan laakiin maalka meel kale inuunan aadino dad un uu ku wareego qolo gaara taasaa marka la diidayaa inuu ahaado wamaa wixii aataakum ou idin siinaayo alrasuulu rasuulka wuxuu idin siiyo fakhuduuhu qaata wuxuu idin siiyo fay ha ahaadaan hanaa-imta soo wuxuu idinkugu qaybiya qaata amarka uu idin siiyo uu idinla yimaadana qaata isagana wamaa wixii nahaakum uu idinka reeba canhu xaggiisana fantahu ka jooga wattaqu llaaha alla ka cabsada in allaha alla shadiidulciqaabi alla ciqaabkiisu kuwa uu adag yahay waay aada u daran yahay ciqaabkiisa aayaddan alimaamu shaafici wuxuu kala baxay dharaa-ifta waxaa ka mid a aayaddan wuxuu kala baxay xugun diini ah ma jiro ilaa waxaan idinkaga keenayaa buu yihi qur-aanka markaasay waxay dhaheen maa taquulu fii muxrimin qatala zumbuuran nin muxrim ah oo bahalkan xoonka aada dilay maxaad ka leedahay qur-aanka kasoo saaray dheheen waxaa ku waajibaya markaasuu wuxuu yidhi qaala allahu tacaala wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar cumarna sidaasuu ka xukumay uu yihi masaladan marka soo dhiraan dhiriyey marka cumar xukunkiisa rasuulkaa qaatana yidhi allana wuxuuna faray wixii rasuulka uu idinla imaada qaatuu yiri marka qur-aankii waa kasoo saaray buu yiri saasay ugu jirtaan ayb marka fahamkiisa iyo diqada uu wax ku feerinayo iyo yay marka usoo qaataan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi